andrea jimenez aasaasahannaadiga herb ee magaalada los angeles ayaa hogaaminaysa kormeerka beer ku taalla madxafka geti ee magaalada los angeles intii lagu guda jiray dabaaldega maalinta dadka indigeneska waxay tusaysaa dadka halkaasi soo booqday ee geedaha dhaladka ah ee californiya ka baxa tusaale ahaan yarow oo ah geed ubaxa bixiya oo lagu yaqaano waxyaabaha daawada ah ee uu ka kooban yahay
dadka dhaladka ahi waxay u isticmaali jireen ku bogsiinta nabarada ku daaweynta cuntada aan dheefshiidmin ku bogsiinta dhammaan waxyaabo kala duwan waxaa loo yaqaanay mid ka mida dhirtii loogu yeedhi jiray
sanad guuradii saddexaad ee dabaaldega maalinta dadka indijeniska ee lagu qabto madxafka geti ayaa kulmisay ilaa iyo laba kun oo qof taasi oo xafladda ka dhigtay mid ka mid a xafladaha ugu ballaaran ee magaalada los angeles sida ay sheegayso jelsia anderson oo aasaasaha dabaaldegan
hadafka dabaaldega qoysku waa in la wadaago khayraadka farshaxanka iyo hal abuurka qurbajoogta iyo dadka dhaladka ah ee ku sugan los angeles waanu jecelnahay qaybta waxbarashada wadaagga dhaqamadii hore balse sidoo kale waanu u dabaaldegnaa codadka casriga ah iyo hal abuurka casriga ahba jigo belilitso oo ah mid ka mid a fanaaniinta islamarkaana yaqaano qoobka ciyaarka wild hors ee ururka dadka dhaladka ah ee maraykanka ayaa sheegaya in maalintan dadka indigenesku ay koobsanayso aqoonsiga dadkiisa oo dhulkan ku noolaa ka hor intaana yurubiyan ku imanin waxaan xusuustaa markii aan korayay wax badan qaar ka mida macallimiintaydu may ogeyn xitaa inaannu jirno qaar ka mida dadku waxay u haysteen inaananu jirin ma aha sidaas waana kan waannu nool nahay waannu fiican nahay waannu barwaaqaysannahay waxa aanu tanna u gudbinaynaa jiilkayaga soo socdaa heesahayaga qoobka ciyaarkayaga iyo weliba caadooyinkayagaba gobolka california ma xuso maalinta colombos waxaana uu ku bedelay maalinta indigeneska amaba dadka dhaladka tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii solyang agular waa gabyaha ka mid ah dadka dhaladka ah ee maraykanka waxa ay sheegayaan in markii ay korayeen ay ku adkayd inay u dabaal degaan maalinta christopher colombos
waxaa jirta sheeke isaga ku saabsan oo ah inuu helay maraykanka balse ma heli kartid wax markay dad hore u sii joogeen waa muhiim in la barto taariikhda fahamka inuu xaqiiqdii ahaa nin xun muu fiicnayn taariikhda isaga ku saabsanina runtii waa waxaas waa dhaawaca runta ah ee aanu xambaarsannahay erika baranwall oo bishii hore usoo guurtay los angeles kana soo guurtay magaalada colombos ee gobolka ohio ayaa maalinta indigeneska la dabaaldegaysa qoyskeeda markii koowaad waxay aaminsan tahay in aqoonsiga dadka dhaladka ahi uu mustaqbalkooda wanaajin doono carruurteeda iska dhalka
ahtaasi waa u muhiim annaga iyo carruurtayaduba inay ku koraan iyada oo dadku aanay cabiraad ku samaynaynin iyagoo eegaya midabka timahooda midabka jidhkooda iyo magacooda dambe ama magaca awoogood maalinta colombos ayaa hadda maraykanka ka ah maalin qaran si ka duwan maalinta indigeneska oo meeqaamkeedu uu ku kala duwan yahay gobollada isniintiina magaalada new york ayaa waxaa lagu qabtay mid ka mid ah isu soo bixi maalinta colombos ee dalka laga dhigo ee ugu weynaa iyagoo u dabaal degay ee hiddaha talyaani maraykanka dhaqanka iyo weliba waxyaabihii la gaadhay